qaybtan waxa aan ku bilaabayaa hadal gaaban oo ka bixiyey fanaanka weyn ee soomaaliyeed cabdilaahi qarshe qaabka iyo jahada isagu u arkayo inuu miyisiga soomaaliya qaato cabdilaahi qarshe waxa uu safka hore kaga jiraa dadka miyisiga soomaaliyeed uriyey hadalkan cabdilaahi qarshe waxa uu duubay muddo hore balse marka hore aan ku bilaabo heesihiisii macaana hees ka mid a waa macaansada maanta waaciid
hadalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay miyusiga soomaalida miyusiga soomaalida sidaa uu berigii hore igu muuqan jiray iyo sidaa uu maanta aan u arkayo waa kaaf iyo kala dheeri berigii horeeto waxaan is odhan jiray miyusiga soomaalida haddii alaab badan a u heshaan oo alaab badan a ku suntaan inta kan aada iyo aada buu uga wanaagsanaan lahaa oo uu macaanaan lahaa waxaana guntii aan soo ogaaday alaab badan haddaan u helo horta inaanan waxba ku kordhinay marka hadalkan maanta waxaan jeclahay dadka walaalahayga wax tumaa inay dhegaystaan oo ay ila arkaan halkaynu inta ku leenahay isla markaa waxaan jeclahay dadka kale soomaaliyeed ee dhegaysanaya barnaamijkan isaguna inuu nala ogaado haddaba alaabtaa badan haddaanu helno waxaanaan wax ugu kordhineen aan idiin sheego maanta haddaa haddii laga dhigo inaanu toban qof oo soomaaliyeed oo wax tumaa aanu toban alaaboodoo kalashaada aanu soo nimaadno oo aanu heemo keliya ku wada qaadno waxaan hubaa guddigayo codku siduu yahay oo keliya ayaanu ku wada qaadi lahayn tobanka alaaboodba markaa hugun iyo qaylaanu kordhinay maaha eh meeshii horta macaan iyo dhadhan midna kumaanu kordhineen haddaba sidaa hagaagsan ee la doonayo ee macaanka iyo dhadhanka kordhin lahayd waxa weeyaan tobankaa alaabood in la kala qaybiyo oo midba wax gooniya tumo oo dabeeto wixii oo dhan isku darsamaan oo ay dhawaaq wanaagsan u bixiyaan mid waxaa laga doonayaa inuu codka codku siduu yahay inuu qaado mid ama laba ama saddex hadda ugu bataanba marka ay ku arsoorkii qaadaan saddex waxaa laga doonayaa inay codkaa la qaadayo marka intiisa hoose la qaadayo ay iyagu dhawaaq dheer ku qaadaan waana idintusayaa iminka sawdkan ogaada la yidhaahdo intiisa hoose oo caynkaasa saddexdaa waxaa laga doonayaa inay kor ka qaadaan oo ay yidhaahdaan marka intiisa sare la qaadayo oo ah inay hoos markaa u qaadaan oo waxay u qaadayaan halkay ka aan lahay midna waxaa laga doonayaa inuu codka horka wareego oo codka inanka qaadaya halkuu ka qaadayo intuu meel ka yaro sarraysa intuu kaga soo qabto uu si fududoo deg dega hoos u dhaafo
oo dabeedna sare ugu soo noqdo oo misle toosiskii ay ku soo gaadhaan kaasi waxa uu ahaa cabdilaahi qarshi oo ka hadlayay qaabka midyuusiga soomaaliyeed maadayska ama maadu waa maaso cusub oo ka mid a meelaha suugaanta soomaaliyeed cirifyadeedu dhowaanuun ay gaadhay badanaa soo shaacbixidda suugaanta waxay la xidhiidhaa hal abuurka dhowr qof oo fanaaniinta soomaaliyeed ka mid ah waxaana la odhan karaa fanaaniinta waxaa xagga hore kaga jira ninka la yidhaahda doodaan suugaantan waxaa lagu magacaabaa gabay jacbur waxaana u doodaan u adeegsanayaa luqada soomaaliyeed si kaa yaabisa doodaan sidii baasto ciir lagu daray oo faanta lagu qooyey ama badar galley iyo hadhuub lagu madoobeeyey ama habar yaroo toban jiroo naagti dhagaxooday oo daasad wadato xaraga dhanaysu tuuraysa quruxdeedu waa sida nal iyo booc tubaaka ah soo damaadka geesiyadna way tahay ilan sharafku waa saase ma cabsato oo hooyadeed way la dirirtaaye ayad iyo dagaalkana gabdhaha way ka baditaa ninkii la hadla waa lagu yaqaan inay dacwaysaa ma garatay sida kaneecaday uga baqaan darisyadooduye reeraha ashuunkooda way jabin taqaanaaye qofkii maaga iyo naagahay timaha jiidaay gabadha intaan caashaqay baan meeday leeyahay ninkayga jeclaadaan rabaa inaan bureeyaaye ammaanteedii maba sheegi kara caawa oo qurhe waa sida macaan iyo qadhaadh laysku soo daray ama caano qaad iyo basbaas ay ku kariyeen deganaanta laafyaha markay sagac ka siinayso buskuleetii ninaan fuushanayn gaari kari waaye badda waa macaaneyn karan gabayadaydi iyo seebkii ka buuxaan sidii googo lacageedi dadka kalena uma sheego oo waan ka qariyaaye adigaas saaxiibkayan ku warramayaaye bal dhegayso sidii laas guray baan soo burqanayaay oo geeraarka xinkiisa iyo dhagaha kaa jeer sidii habar sarwaal qaadatay oo laad ku kicinaysa gabay fiican oo fiican baan anigu sheegaay magaalo iyo reer baadiya socol dhex joogay qolku shaararkii kaa gurto oo lacagna kaa qaato maxaad dhaqatay buu kugu yidhaa waayo dabadooda hadday dumarku lacag leeyihiin maba gaboobaana kol hadday qabays iyo wejiga bootar ku caddayso lixdankii sideed baan jiray kugu tidhaahdaa jacaylkan anaa kala bartay oo wuu idaashadeeyey gabdhahay ka dababoodayaan lacag ma haystaane habar kun iyo boqol haysataa la ogolaaday sheekooyinkeedana waa laga dhegaystaay hadday tidhaa shan baan diiday waa laga dhegaystaay hadday tidhaa cirkaan taabtay waa laga dhegaystaay hadday tidhaa dhulkaan quusay waa laga dhegaystaay hadday tidhaa baddaan jiiday waa laga dhegaystaay hadday tidhaa anaa kaa yar waa laga dhegaystaay gaarinimo kolkay sheegatee muranka dayn weyda waxaa lagu yidhaahdaa bullay shaaha inoo kariyo qaxwahay samaysaa hadduu muufa noqon waayo kolkaa been inay sheegtay baa lagu ogaadaayaba
meelaha dhibaatooyinka ugu waaweyn ay weli ka taagan yihiin adduunyada waxaa ka mid a dhibaatada dhex taalla yuhuudda iyo carabta nin soomaaliyeed oo magaciisa la yidhaahda jaamac guure ayaa ka mid ahaa dadkii goobjoogga ka ahaa markii falastiin yuhuuddu ku soo shumaysay afartamaadkii cabdilaahi xaaji oo laanta af soomaaliga ee b b c da ka tirsan ayaa ka waraysay muddo hore bal waxa uu ka xasuusan yahay markii uu halkaa joogay waxaanu yidhi marka markii hore shahiid buu qaadi jiray duur ka socon jiray laakiin markii xaalka yuhuudda soo baxay ayaa asagii saddex kalena qabtay oo dowladda ingiriiska tiri yuhuudda haw shaqeeya oo ha lagu guro markaasaa accommodation dee dhula seexdo la fadhiisto oo lagu noolaado halkii khamriinta alaabta lagu guri jiray looga sameeyey markaa shantii khamridba waxbaa laga dhigay mid iskuul baa laga dhigay madraso badan bay dowladdu ka dhigtay laba waxaa lagu xariyey dadkii xoog ahaa dhallinyarada ahaa habliya inamaba ahaa ayaa ka horiya ka dambe lagu xariyey ka horiya ka laba lagu xariyey midna waxaa laga dhigay haddii badan istooro alaabta lagu suuli jiray markaa sidaasuu sidii ahaa dee markab loo sameeyey dad in lagu guro laguna qaado magaranas kolba meel lagu geeyo sidaasuu ahaa marka marka ma dadkii yuhuudda ahaabad adigu wax ka guri jiray dadkaas wax ku guri jiray haa agsi dhafta dadka loohan jiray marka xaggee bay dadkaasi ka iman jireen dadkaasi dad yurubo ka iman jiray bay ahaayeen markii yurubo dagaalka joogsaday dadkii ka baxaya damcayna falastiin qabtaan bay ahaayeen awrabadee urubadee meel kasta dhan kasta waayo kuwaan berigaa qaadnay ugu badnaa afar kun iyo shan boqol bay ahaay waxay ka yimaadeen yurub oo dhan markaa magaalada bortobug layla maarseel agteeda tobanka mayl maarseel u jirta kuwaasay isugu yimaadeen dowladdu xisbigoodana saa-unilka layidhaa sida deen lagu yiri marka xumaan kala garanay laakiin sheekadan markaa maqla jiray aniga markii ugu horreysay baa waxa aan fahmo xisbigan sayniska layidhaa u shaqeynayay cuntada iyo warka iyo wax kasta markay tagaanba ugu keenayey ba halkaa waxaana lagu yidhi markab uga iibiyey ay falastiin ku tagaan oo baali ah markab gabooba oo iska magalaas aan faashin wanaagsaneyn kuwaasaa u iibiyey kuwaasay falastiin ku tageen kuwaana dowladda ingiriiska intay qabatay intaanay magaalada xayfo tegin neebiga ingiriiska ee dalka u talinayay ayaa markaa la wareegay oo u diiday inay ka laangareeyaan falastiin oo sida nagu maqalay layidhi carabtii baa kacday oo tiri dadka intaa laga dalka inay ka soo degaan maaha markaas waxaa garan maaya markaas laakiin sida dadkii annanka naga waaweynaadeda aan sida naga warruun yihiin noogu sheekeen caynkaasi kolkaa waanu soo qaadnay waxaana lagu yidhi magaaladii a ka soo raacday markabka haddaa yahuuddii tihiin ayaa layidhi ku celinayaa habeen baanu saddexdayadii markaba midba kun iyo shan boqol soo qaaday waxaanu keennay ilaa iyo magaalada bertebug leedahay france ee marti lagteeda halkaa bil baanu dhignay markay bishii dhammaatay inay degaan ay diideen inan yar baa nagaga degtaa inan yaroo tabanjiriya meelaha ayaa nagaga degtay intii kale way diideen ka degaan maraakiis way yidhahan meelaan falastiin ahay cakalaan laadinay kolkaa wuxuu ugu laadaanu ku garan mayna laakiin waanu soo qaaday magaalada jibraaldaanu nimid jibraaldan saddex casaan joognay iyana waxay yidhahdeen ku degi mayno markii laydin ku dega deedna magaalada hamburg la yidhaha germany ayaanu ka marka galbeed halkaasay ku degeen laga heli si qasab ah oo dagaal bay ka geysteen halkaas anigu de waanu daawanayna baabuurka navy baa jiogay oo military baa jiogay oo xoog ingiriis oo saro oo wadiifadle baa yimid oo adigu sidaasaa fikir halkaasaanu keena aakhirka markaanu dee bil iyo labaatan iyo casho aanu waxaan ku furtay may laakiin anigu markii aanu nimid iyaga aanu rognay eglamo baabuurka eglamaan kaga
miyuusiga iyo heesaha axmed naaji haddii aad la socotaan oo aad dhegaysataan waxaad aad uga dhex helaysaan kuwa marka uu ku heesayo shucuurtiisu si gaara ay uga soo baxayso xitaa haddaanu inoo sheegin heestaa sheekada ka dambaysa waxaan filayaa heesta idinku soo maqan inay ka mid tahay kuwa noocaasa godob ciil iyo axmed naaji
haddii ay garan lahayd waxaanan ducaanayo way daraabi layli
qaybtan waxa aan ka soo manguuriyey riwaayadii caanka ahayd ee uu sameeyey fanaankii weynaa ee xasan sheekh muumin shabel nagood riwaayadan xasan sheekh muumin waxa uu sameeyey lixdamaadkii waxaana wakhtigaas u ahaa mar bulshada soomaaliyeed ee xoola dhaqatada iyo beeralaydu si tiro badan ay magaalooyinka ugu soo qulqulaysay sida magaalada muqdisho iyada oo qof waliba rajaynayay ama uu doonayey bal inuu wax ka helo dheeftii ay dowladnimadu keentay kadib israacii iyo dowladnimadii lixdankii riwaayaddu waxa ay ka warramaysaa khiyaamada iyo dhaqanka cusub ee nolosha muqdisho siiba haliilka ragga iyo damaacinimadiisa maansada soo socotaa waxa ay ku socotaa shabeel oo uu jilaayo cabdila raage iyo shamado oo ay jilayso maryan mursal waxaana uu shabeel iska bixinayaa shaarkii muuminnimo oo uu markii hore u soo gashaday shamado waxa uu la soo baxayaa miciihii shabeelnimada shabeel waxa uu ku guursaday shamado meher qasoodi ah isaga oo qiiq isu qarinaya oo aanan u sheegin noloshiisii hore iyo ujeeddadiisa waxa ay tahay waxa kaloo iyana aad maqli doontaan ruwaayadda ninkii qoray xasan sheekh muumin oo qaybta dambe ku jira laakiin marka hore cabdilla raage iyo maryan mursal
nabad hadda waa markaaga dunyada aad ka kicin jirtay maya nabad nabad sadaala beriiday wanaagsan qaliilo wanaagsan ishaaro dalqayn ballankaanu lahayn barkad baa ka dambaysay
maa bal sheeg barqadda haye waa markiisii hadda uu dunyada isku dari jiray maya maya saxa saxa iska hadal laba bayna xalaale wixii aabba ka beerto barkad maaha hoy Ah, laba bayna xalaala wuxuu eebba ka beero barqad weeye wanaagsan ah, kanise aad uma guuro baanbaanaan ku samayno yaa baanbaanaan ku samayno baanbaanaan ku samaynaya haa bisinka iyo asinka alla beerka maxaa tiri sirgayaala waxaanka alla madaxanaa maxaa tiri filis xaawalaayo bal dhegaysa ninkaas ceebta ila bareera rag allow baldhegaysa gabadha anaa weligay arkin oo wadada faraxa iga qabsay naa ka oo ka oo bood weligaa ka oo bood weligaa oo bilistoo dhan u yeer beliis xoog lana keen dadweyntaa isku xoor daydayso isxadeedi dhaaf baraaka cabdow guurkaroona kor fuul baarlamaanka dhex qaad bangi rooma ka bood daar asaani walaaq wadadaa isku baaci baabuur hayska damoon siyaad baasha ka goy liida baa la kadheen beexan isku madee dalcad dhaaf iyo dalcad dhaaf iyo jowher ya dalcad baa kuwa jowhero inaa beera magaar ama se baarcadba ya dharkaa doontada aad basiil isku daadi basiil ee baarud isku daar dharkaa doontada aadi banaankaa iga qaad hadday kaa bixi weydana waa bilaahi tallaahi iyo baliiska uu cimaaye beerkaan kaa tumaya waa bilaahi kalaahiya waa bilaahi kalaahiya war miintoodi belaysay war miintoodi belaysay oo bahdi aan ka dhashay iyo baradii iga saadhay oo labadayda boqnood aad bilaahi ku goysay kooraan dheer aad iga tuudhay saad balanbalkaas iyo hoogga aad badda aad igu caayo saaya laygu ogaa nabti biira ma raadi oo ma baaqdo oo ma fogaado ballankaanu lahayn berrituu ku hayaa kol hadduu bila dhaafo kaama bayri yaqaan ee ilaahay boqihiisa ku badbaadi nafsayduna adeer oo huu bireeran xumaanta in ilaahay ceebta naana naana ilaahay baqiyiisa ku badbaado naftayda banaankaa iga mar nafti biira ma raago kaama dayr yaqaan hayga leexin ana iska leexa aydasan bayrina banaanka iga mar riwaayadan shabeelnaagood waxaa loo tarjumay af ingiriisi waxaana tarjumay brofesor anderwiski ama macalin guush riwaayadaha kale ee uu sameeyey xasan sheekh muumin waxaa ka mida gaaraa bildhaan oo iyana uu sameeyey lixdamaadkii markii iigu dambaysay een xasan sheekh muumin la kulmay waxa uu ii sheegay riwaayad kale oo magaceeda la yidhaahdo nebi daayeer inay maskaxdiisa ku jirto xasan sheekh muumin oo laftiisu ka qayb galay riwaayadda tan uu sameeyey ee shabeelnaagood bal hadalkiisii aan in yar idinka maqashiiyo
adduunyadu inay yeelatay oo ay akhrirsana joogto ubadkii la eegani jiree loo arriminaayey edabkii iyo asbuubtii la baray kale ilaaweene eraygii u fara waalkood ma ogolaadaane aadda iyo hooyay abaalkoodi lumiyeene ilmihii dadkoodii ka tegey aayatiin ma lahe ikhtiyaarku meeshii u dhigo waaba la ogaani ayaantay kacaanto ee sidii ubaxa geeshayso inantii ardaygay fadhido loogu imanayey ururkiiyo ijaabada gabdhihii lagu arootaayey arooray ka doorteen hiddihii aaminka ahaaye ibliis baa kaxaysay oo xidladaa laga ugaadhaaye qowlaha aftuubaya ee adhaxda goynaayi goortuu ammaan beena iyo sheeko ku afuufo uma fiirsadaan xaarintuu dhigaya taagoodi hadalkan gaaban ee idinku soo socda waxaa muddo hore soo jeediyey idris xasan beriye hadalkan idris waxa uu xanaakadinayaa inta auna ka warramin arrinta uu ka warramayo cismaan sigulle oo ay markaa ka wada shaqayn jireen laantan af soomaaliga ee b b c da waxaan idinku soo qaaday waxaa ila noqotay inuu yahay hadal xiise leh oo taariikhda afrika meel ka mida ka warramaya idris xasan beriye maantana waxaan ka hadlayaa dad gaagaaban oo deggan qaaradda afrika dalka la yidhaaho congo laanta af soomaaliga ee idaacadda b b c da ninka ugu gaaban waa cusmaan sugulee dherarkiisu waxa uu ka dheeryahay weliba shan fuud iyo shan inj cusmaan inta badan ma jecla inaannu soo qaadno waxyaabo ku saabsan xagga miisaanka ama xagga dherarka laakiin dhowaanta markii aan u sheegay inaan barnaamij ka samaynayo dad ka gaagaaban oo marka loo qiyaaso ay isku noqonayaan cusmaan oo buur ah iyo iyaga oo bannaan ah aad ayuu u istaraaxay waxaanu igu guubaabiyeeba barnaamijkaas si deg deg ah inaan u qabto barnaamijkaasi haddaba maanta waxaan kaga hadlayaa dadka la yidhaaho pigmis dadka la yidhaaho pigmis waxa ay degan yihiin kaymaha jiqda ah ee dalka congo inta badan dherarkooda wuxuu u dhexeeyaa saddex fuud iyo lix inj ilaa afar fuud waxa weeye dad lugahoodu ay aada u gaagaaban yihiin laakiin gacmahoodu aada moodo jirkooda inaanay u qiyaasnayn oo jilbaha ay u joogaan midabkoodu inta badan waxa weeye midab dhalaalooyah oo sida ciidda weeg laakiin qaarkood baa layidhi aad ayay u madow yihiin kuwaasi dambe iyaga waxa laga helaa uun kaynta dibaddeeda
kaasi wuxuu ahaa idriis xasan diiriye heesaha badan ee ay ku heeso fanaanadda khadra daahir ayaad hore uga maqasheen laantan af soomaaliga ee b b c da heesahaasi waxaa ka mid ah qaar qalab badan oo myuusiga lagu tumayo heesan khadra daahir hadda ay ku heesayso waxaa la socda kaman keliya waana kii axmed cali cigaal heesaha soomaaliyeed marka kamanka lagu tumayo waxa ay leeyihiin dhadhan gooniya sidaasi aawadeed ayaan heesan idinku soo dhooray
وسو براربيا فارسمها بنتي ولديك حوشدو وفاء بطني بتي ويا عدتي بلادي وهو اليوم جاني نحتاجها آم بركتي حماتاي حتي أنا ننزل كوكو عينيه الليل ومضانيه بركتي حماتاي حتي أنا ننزل كوكو عينيه الليل ومضانيه عشان هذا البلاد يوم انا يوحوه فلوس طلع قبوك وامنوك حتى فوق جادبا حديانا كافي والهول فدتي حتى خوف جاذبا الديانة كافحي والهول بدتي
rofesor anderjifsi ama sida soomaalidu ay u taqaano macalin guus waxa uu ka mid yahay xeel dheerayaasha luqada iyo soogaanta soomaaliyeed hadalkan gaaban waxa aan ka soo qaaday barnaamijyadii suugaanta ee uu ka qayb galay macalin guus andervisi waxaana guus ka hadlayaa maanso xiisa leh oo ka mida suugaanta soomaaliyeed waana kan horta aan ku bilaabo maansada oo ay ka kooban tahay gabay iyo geeraar iyo tiifto iyo buraanbur iyo hees iyo heello iyo waxa la mid a maansada soomaaliyeed waxaan ku jeclaaday humageeda wanaagsan waa maxay humaagu waa hab lagu qurxiyo mansada waana sawirro maskaxeed ee maanka laga abuuray af ingiriiskana humaaga waxaa la yidhaahaa imagery tilmaame aan idin siiyo berigii hore nin baa gaabiyey oo mawduuciisu cashag buu ahaa hase ahaatee ninkastoo uu ula jeeday jacaylka u dhexeeya rag iyo haween gudmaar ahaan wuxuu ka hadlay ama wuxuu kaga hadlay geela markaasuu yidhi geelu baa ugaashay markuu ay damiranaayo adeerkiisa naxiyo hadduu aaranku iswaayo isaguba ma kala ma- aamuuse waysu oloolaayeen mararka qaarkood kumaagu wuxuu noqonayaa sawir maskaxeed oo aad u ballaaran sayid maxamed cabdille xasan wax badan buu ku dhaqmi jiray hab humageed bilmatal markuu tirinayay gabaygiisii ku magaca baxay siinley ee uu ku halkabsaday xuseen diqleh sayidku wuxuu damcay inuu ku nuuxnuuxsado qiimaha weyn ee uu gabaygaanu leeyahay intii uu si toosa u ammaani lahaa gabaygiisii wuxuu ka dhigay ama u ekaysiiyey roobkii guga ee ugu horreeyey bal dhegaysta sagay siidan cad silicsan iyo taraar hilaacaya onkod sow leh daad soo tirfaday jahada oo xiintay towtowlihii xalay sidii tidin u guuxaayey jirka dhacay jilaysaha gugi hara tindhamowday sadaamaha afka marahayiyo shababka ceegaaga saqaqarida geedaha noqdiyo hamaska oo tiiq leh sidii tawo dhana loo subaan jeelka kaa bi'ine waxaan kugu salbebinayhayaa sawharsi gabay